khadar cabduqaadir cabdulle oo ay aqoon-yahan baradeyn magabeero iyo weliba bilime ee sanadkan bilaaba inuu isa abuuray iyo iswaqto kowan kabhaw kaaso sidoo kale hoola sii koro nafaqa khadar oo kanool baydhabo yana eesan ka abuuri beerwiin oo ka taala duleedka magaalada baydhabo kaason uusa sheegaynin hooraylasii ee laka tijaabiyo ku helan nafaqa fayla aqoon-yahankan baraday ilmaga beero khadar cabduqaadir cabdulle iyo ku hadal iyo abuurowka eeskan iyo walyaabo ku dhaliyarantan coosaskan waxay coosaskaas kale kaga duwan yihiin dhanka marka la eego brotiinka xaggeeda minaha dee coosaskana inta badan ku habboon caalamkan hadda isticmaala markaan eegay baahiyada inta badan loo qabo coosaskan xoolihii inta badan abaaraha inta badan soo daba noqdeen markaas saas awgeeda ayay ku dhalisay inaan minaha dee deegaankayga aan ugu faa'iiday maadaama aqoon-yahan beeraha aan ahay inaan ugu faa'iideeyo coosaska ay marka xilli kasta ay beeran karaan say u badbaadiyaan nolosha xoolahooda cooskan inta badan wuxuu qaataa broses ayuu qaataa coosaska horta kala duwan yihiin marka cooska la runtii waa kala duwanyihiin dhowr nooc ayaa jirta oo coos ayaa jirta sidkiisa ayaa la beeraa dhirarkiisu inta badan way kala duwan yihiin hadda sabanaba garaaska ilaa hadda wuxuu gaaraa ilaa metr metr meelahaasuu gaaraa dhirarkiisii runtii marka waa coos aad u dheer waana aad u fiican marka tayahaan la eego waa coosaska ugu fiican ayaa ku jiraan mulaatagaas iyo waxawaaye sabanabagaraas horta first one inuu haysto qofka dhul inuu haysto kadibna waxawaaye inuu biyi haysto markaas kadibna inuu helo maxaa lahayy abuurkii sidhiskii then markaas oo u fududaanaysaa inuu qofka sameeyo inuu beerto calafka xoolaha inuu beerto markaas oo u fududaan karta laakiin qofka hadduu intaas uusan haysan runtii waa ku adkaanaysaa inuu inaade uu sameeyo maxaa lahaya calafkan xoolaha runtii wuxuu u baahan yahay bis un inuu biyo iyo waxawaaye uun dhul fiican inuu helo then markaas wuu bixi karaa ayo nooc kasta oo ka mid ah calafka xoolaha way ku bixi karaan waddankeen marka inta badan runtii waxaa aad ugu habboon cooskan in lagu beero ciidan loo yaqaano kalay soyal taas ayaa ku habboon markaan ciidaha ayagaa kala duwan qaarkood cusubay leeyihiin qaarkoodna cusubo ma lahan markaan midda oo bilaa cusubada ah ayuu ku habboon yahay in lagu beero waxaa jiraan ciidaha inta badan qaarkood biyaha markaa biyaha ku shubto way sii daynaysaa ciidda qaarna way xajisanaysaa markaan ciidaha waxaa fiican ciidda tan biyaha xajinayso oo maxaalahayd aan sii daynaynin sida hadda cly soilka camal oo deegaanka marka aa u soo bartay dhanka beeraha marka inaan badbaadiyo xoolo dhaqatada maxaa lahayay ilaahay wax badbaadin kara laakiin annaga inaan dadaal dheer aan ka qaadano markaan sidii xoolahaasi cunno iyo ay u heli lahaayeen marka aan ugu faa'iidayno dadka deegaankeena arantan abuurowka iskanlaku hogaasha mudakora xillida jiilaalkiiyo abaaro ee hoololan waayi baadka falan